dhegeystayaal kusoo dhawaada caweyska washington waxaa inoo haya nalana socodsiinaya cabdixakiin maxamuud shirwac
kulanti wacan oo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii cawayska washington barnaamijka caweyska washington ee toddobaadkana qodobada aynu ku soo qaadan doonno waxaa ka mid ah kala warla'aanta dadka soomaalida ah ee u hayaamay dalalka qurbaha iyo weliba dadka waddamadaasi u dhashay ee loogu tegey damac iyo nin doon laan ahaa darajo dheereed ee dictor baan ahaan jiray shalay dayrtii waa hore ee nin daadii u taliyaan ahaa laga dambeeya maantana digaan xaaqayaa qurinadaas shaaye dambaskiiyo hadhaagaan guraa duhur dharaadeen dalaal iyo cidlaan taagan oo dibad wareegaaye mana dooran daalkiiyo dhibtiyo diiftan aan hadinen adnaha igu digan eeydaa oo dadnimada dhowro waa shee ka dhex martay nin soomaali ah iyo weliba haweenay u dhalatay dalka sweden iyo weliba sugaan uu ku cabiray waayahaasi uu gabadhaasi kala kulmay sidoo kale dhegaystayaal qodobada aan idinku hayo barnaamijka cawayska washington aynu ku wada caweyn doonno waxaa ka mid ah
inuu wakhtigu cajiib yahay maxbuus ciilan baa garan qiimo cud ku leeyahay isagoo la caydha baa garan
heesta sida runtiiya waa hees ka sheekaynaysa waayaha nolosha waxay ku socotaa habka ay u taallo waxaa la yidhaha isbarbardhig waxay isbarbardhigaysaa nolosha in waktigu cajiib yahay maxbuus ciil qod dadka dibadda jooga aan xidhxidhnayni fursadaha ay haystaan iyo jaaniska ay haystaan iyo waktiga ay haystaan ma garan karaan laakiin jaaniskan iyo fursaddan waxaa garanaya ka xorriyaddii laga qaaday aan haysan waa abwaan ismaaciil yuusuf cabdi oo ku magac dheer ismaaciil jiheye waxaana uu ka warrami doonaa qisada ay heestaasi wakhti ku timi iyo weliba waayaha ay ku qotonto barnaamijkuna waa barnaamijkii cawayska washington aan ku bilownay dhegaystayaal sidii barnaamijyadii hore cawayska washington aad ku maqasheen maxamed yuusuf bidhiir oo ku magac dheer badda kana mida soomaalida sannadihii u dambeeyey ku noolaa qaaradda yurub waxa uu barnaamijka cawayska washington la wadaagay sheekooyin aad u xiiso badan oo ku salaysnaa waayaha u la kulmay intii qurbaha ku noolaa waxaana inoo maraysay xilli uu ku sugnaa dalka faransiiska isagoo damcay inuu haweenay la hadlo taasina ay keentay inuu garan waayey oo si alla si ay isku afkartaan ay labadoodiba garan waayeen kadibna ay keentay in uu nambaro amaba tiro kula hadla haweenaydii waxaana qaybtanu kaga hadli doonaa erey sugaaneed uu waayahaasi ku cabbiray iyo weliba qiso kale oo dhex martay haweenay u dhalatay dalka sweden oo iyadana uu maanse ka curiyey bal aynu ka horrayno maansada haweenayda uu afgaran waayey oo xilligaasi uga warbixinaya waayaha uu la kulmay saaxiibkii oo xilligaasi isaguna waddanka ku sugnaa waan gartay markaa maxamed gabadhii dee adiga nambarada u tiriyey magaalooyinkii jabuutiye inta ilaahay wixii ide u soo maqashay xaafadihi iyo nambare intaad jabuuti joogtay ama aad dhegahaaga kusoo duulay aad tirisay waatan laydii kala turjumay dee xaalkii halkuu ku dambeeyey intii kadib de waxaan ku dambeeyey maantaan u diray nin ninkaa aan saaxiibada ahaan jirnay inay wadankii jooga cabdikeed la idhaahdo boskaar ugu qoray iyo warqad isku raaciyey waan ku idhi sheekada ku furo meesha waa france haye waa fiidyacawl cadeed faagatoo fiid hoyeetay oo shucaca faafin oo foorihii galbeed fadadkii casayn fiidna yeedhito shimbir fooriyayaan soo foodlay kacii daaftay oo fooda taagaysa oo fagaaraha mayman faranjiga cabdow cidna ima furin fahmo uma lahayn farna layma dhigin haye fuliilnimo ileen igama adfinayn buculow fan baan gabadhii faraha isku fahanay oo faantu siis lix iyo van iyo katoos fiya riidigol faatu dudu kullitaan filmaha mar uu fiirsaday isku wada furo farsamada ku daray intaasaan ku yidhi
hannaan suugaaneed baad ugu sheegtay sidaad gabadha ula hadashay iyo waxyaabaad kula hadashay iyo wixii dhacay oo sheekadii intii aan ka sheekeeyo afre maanta intii oo maasaamaad u tuurtay saaxiibkaayoo ilaa iyo hargeysa jooga joogay xamar joogay xamar isagoo xamar joogay markaasaad u dirtay markaa xamar joogay intaan la qaxin baa ahayd dagaaladii waxaan dhacay haddaynu intaa kaga soo wareegno ee qisada farsiiska kaala kulantay dabcan dee muddooyinkii dambe iyadana waxaad ku nooshahay waddankii sweden baad ku nooshahay gaar ahaan magaalada Ay.
maalmo En Ay.
halkaasaad u wareegtay dabcan engineering baad ka dhiganaysay waddanka talyaaniga hore caafimaad baad usoo baratay En markaad halkaa tagtay haddana iyada dib shaqaad uga bilowday waa run bal nooga Waa waran run.
iyadana maxaa kaa maxaa kaala waa run kulmay horta markaa reer doonigii barashad baan dib u bilaabay sagaashankii Mhm.
dayrtii sagaashankii baan dib u galay jaamacadda halkan anoo luuqadii xoogay markan bartay iyo xoogay Ee, kabacdi anoo shaqeeyo waxaan jeeda jaamacaddii dhigta ayay de dabcan kuma kuma filna waxaan la qaatay ardada la siin jiray kuma filnaanay anu waan shaqa tegay oo de biil baa kusugayo de durufuhuna waa tii runtii dabcan bay ahayd aad iyo aad De sidaan moodayay iyo sawirkan ka haysta mu ahayn Mhm.
adigu anoo almuhiim meel baa magaalada lund university magaalada ayaa jaacad baa dhigan jira magaalo lund ku taala ayaa tareen heshiikeeda oo dib loo cusbooreysiinaya meel tanal ah haye oo dadku ay homeless iyo waxaa isbarsin jireen oo ayaa lagu yidhi nadiif haye anuu meeshii gurayo laakiin maradu de intaa is- damiirku qofka kama dhamaado iyo dareenku aad iyo aad oo isle balniyo dhakhtar baan ahaan lahaa maanta haddaad wadankiisu daarteen Mhm.
oo fikirkii maradu hadalku sare kaaga qaadnaa cabdixakiino aad iyo aad adoo adoo niyad moodaya inaad ayar hadlaysid soo tiraad u hadlaysaa aad iyo aad se dadka dadku kula hadlaa hadlayo maxaad markaa iskala hadlaysayd isweydiinaysa waxaan isweydiinayey in runtii duruuftan waxaan silaa dhakhtar baan hanlayn maanta Mhm.
iminkana waa adigan xashiishka guraya wadankii haddii soomaaliya hagaagsanaan lahaa berigaa wuu jiri lahaa Mhm.
oonad wixii kaala kulmay aanad kala kulanteen san ma ahaateen waxaasaan islahaayoo naftaydan waxaan islahaa in- de waxaan islahaa luweyn baan hanlayn maanta oo Mhm.
san iminkana waa adiga xashiishka gurayaa islahaa aad iyo aad aad iyo aad ayay islaani soo martay swedish meesha oo Adig- qof weyn oo dhowriye lixdan jir toddobaatan jir oo adigoo isla qof weyn oo hadlaya beyshan haye anoo isla hadlayo hadalka malaha sare iga qaadmo anigana kaloo soomaaliya markaaba ka shaqeyna meesha waan gartay dabeedna waxay igu tiri dumasavara veldig dumasavara veldig yeteglad of at vara her i sverige a sleep of roelens africa oo oo ma- u dhigmaysay macnaheeduna yahay waxaan qiyaa waxaan qiyaasaya inaad aad ugu faraxsan tahay ilaahay halkan ku keenay oo dhibkii afrika ilaahay kaa soo kaxeeyey marka waxaa ku leedahay ilaahay ugu mahadnaq inuu ilaahay africa kaa keeno oo sweden ku keeno ama oo yurub ku keeno juda ku keenay oo- oo dee adiga farax waa- aad ka faraxsan tahay laakiin aniga kolley qurbuhu wii dhibayay iyo dee duruufta ay keentay mooyaane waxaan ka jeclaan lahay maanta in waddankaygii joogo haye medisiinadeedii iyo dhakhtarnimadeedii dhamaystaan ayaan dee ku fakerayo markaba waa kan aan isla hadlayaybo hadalka sare iga qaadmayay marka waa isla hadlayso hadda waxaad ka Waan isla walaacsaneyd hadlayo, hadalkaa noloshan sare iga qurbaha qaadmayo, adag.
anoo saweyn marba hadalku sare kaaga qaadma adoon saweyn cabdixakiin oo waxaad ku fakeraysaa sare kaaga soo Ka- maado iyadana waxay tiri ninkana farxad baaba aamusnaan kari la ayuu farcadda u bilaabakin le wakiiltiisa
kaafiyo kale dheeri baa la yidhahdaa kaafiye kale markaa kadibna maxaad ugu jawaabtay iyadii waxaan ku yidhi farxaddaay doog iyo cadhaan dibidda roogaa haye dacar bay u kaakicinaysaa digashadaadi iyo dareenna waa wii dheeryihiin daana waa hore haye tabiyadan in loobaad mar qura dib igu noolayna damac iyo nin doon laan ahaa darajo dheereed ee dictoor baan ahaan jiray shalay dayrtii waa hore ee nin daadii u taliyaan ahaa laga dambeeya haye maantana digaan xaaqayaa qurinadaas ay dambaskii hadhaagaan guraa duhur dharaadeen haye dalaal iyo cidlaan taagan oo dibad wareegaaye mana dooran daalka iyo dhibta iyo diiftan aan hadin adnaha igu digeen eydaa oo dadnimada dhowro Ha igu digan baa tiro dadnimada dhowro Ad- adnaha igu digeen eydaa oo dadnimada dhowro ya marka waxaad tidhi dhakhtar baan ahaan lahaa maanta haddaanay Waxa- xaaladahani dhaceen ha- haddii aanay Nin- waxani dhaceen oona nin wax la weydiiyo oo da- do- dadkii u door roon baan ahaaye ayaa lahaa Ha jiray igu digeen.
Iska- iska kaydaayo ha igu digeen dadnimada dhowro oo bilaalnimada ka taliyo Ka- ereyadaas Halo.
baa kaa soo baxay Wa- waxna ma faraxsani eydaaba
mar kale dhegaystayaal ku soo dhowaada qaybta halabuurka iyo heesaaga waxaanaad maqli doontaan qaybtii koowaad ee waraysi dheer uu barnaamijka cawayska washington siiyey abwaan ismaaciil jiheeye oo islamarkaana uu abwaanku kaga warramaya waayihiisa sugaanta waxaana qaybtan uu abwaanku kaga warrami doonaa heesta wakhti ee qaada fanaanada kaltumbacado waayaha iyo weliba qisada ay heestaasi ku qotonto bal ugu horraynba waxaannu leennahay abwaanka ku soo dhowow barnaamijka cawayska washington waan dhowahay
si kal iyo laaba baan ugu dhowahay barnaamijka caweyska v o a dhammaantiina waan isalaamaya waagaag bal ugu horreynba intaynaan abwaan ismaaciil gelin suugaantaada kala duwan eed samaysay eed curisay bal haddii aynu soo koobno oo dhegeystayaasha aynu u sheegno ismaaciil waa kuma halkeed ku dhalatay goormaad bilowday suugaanta xilligee yahayd baryada taa nooga waran haddii aan soo koobo taariikh nololeedkayga aad i weydiisay cabdixakiin shirwaxo walaal waxa aan dhashay sagaal sano kabacdi qoristii afka soomaaliga sagaal sano markaan jiray iskuolka ayaa laygu daray sagaal bilood ayaan ku dhashay magacaygu waa sagaal xaraf sagaal sano markaan wax dhiganayey ayaan gebiyey sagaal sano markaan gebyayey buug baan qoray sanadkii sagaalaad ee qarnigan baan qoray bishiisii sagaalaad baan qoray tiro dunidu waa sagaal tiraduna waa sagaal raganimada soo ceeda adigoo sagaal buuxshay halku seegay baa yaalaa waxaan ku dhashay nawaaxiga hargeysa khaas ahaan magaalada la yidhaahdo beligubadle magacayguna waa ismaaciil yuusuf cabdi jiheeye waxbarashadaydu waa macalinimo ayaan in badan ku shaqaynayay waxbarashadaydu waa sharci maxaan ku dhahdaye macalimiinta jaamacadaha wax ka dhigana waanay nin qoraayana waanay nin abwaanana waanay wakaa taarikh nololeedkayga Waa gartay.
waxba kusii rafan maayo dadku way yaqaanaan waaya ismaaciil arrinka cajiibka waxa weeyaan de ismaaciil noloshiisuba waa sagaal adduunyadii waa sagaal adigii waa sagaal magacaaga waa sagaal sagaal bal haddaynu taa fudaydino ama aynu jilcinno sagaalkaa xaggeed ka wada keentay waxa weeyaan kun iyo sagaal boqol iyo labiyo siddeetankii baan dhashay waa sagaal sano kabacdi bay ahayd markii af soomaaliga la qoray n sagaa koob iyo sagaashankii ayaa iskuolka la qoray oo xilligii dagaaladii ayaa laba sano ila hadhay kabacdi sagaal jir baan ahaa sagaal sano markaan jiray iskuolkaan galay kun iyo sagaal boqol iyo labadii kun oo buura ah sagaal sano markaan iskuolka ku jirayna gabaygii koowaad baa iga soo maaxay Haye.
sagaal sano markii aan gabyayeyna waxaan isku indisay inaan qoro buugga la yidhaahdo samadoon oo aan noqdo nin buug leh n, eh, jaamacadda hargeysa ayaan kuliyadda sharciga wax ka bartay n, maxaan ku dhahdaayey n, eh, taarikh nololeedkayga dee markaan soo koobo Waaye.
inta badan bahda suugaantan ku jiray waaya waxaa abwaan jira oo dhammina macalin bay isoo noqon waxaa in badan la isweydiin karaa jiheye naanaysta dabcan waynu naqaanaa dee dugsigaa lagu isticmaali jiray jiheye wax noocaasa magacaasi muxuu ku yimi naanaysta magacu waa combas oo waa jiheeye oo waxaan ku ri talada ah xagga guultana markaad ka eegto xidigan daarik laylaaye maxaa la yidhaha xidiganta ku dulbeegan kacbadeed cid waliba aragtay kusoo tukata xaggiis haye xidigaasina jiheeyaa lagu tilmaamaa kan ku yaala ma garanaysaa maraakiibta iyo gawaadhida iyo marka la asqooga dee dadka ku jiheeyana waa la yidhaahdaa jihooyinku afarta jihe dee marka qofku asqooga eega uu yidhaahdo ma bari baa ma galbeed baana waa la yidhaahdaa maxaan ku leedahay jiheeye waa toosiya ama qof asqoogay asqada ka saare laakiin muxuu ku yimi adiga adiga markaynu idhaahno aniga naanaysta wuxuu wuxuu waxaa la igu bixiyey riwaayad ayaan ku jiray magacan ha halkaasuu kaa soo raacay halkaas iga soo raacay waa hagaag haddaynu intaasi een, ismaaciil kaga soo gudubno taariikhdaada iyo een, xilliga aad bilowday suugaanta iyo gabayadii aad tirisay en goormuu ahaa gabaygii ugu horreeyey amaba ereygii suugaaneedkii ugu horreeyey kaa soo maaxda ee la yidhaahdo ismaaciil wuu tiriyey ama wuu curiyey sida niyow la iga sheekeeye intan eh, ciyaar ka qayb galay reer miyiya ayaa la ii sheegay inta ciyaartii la i geeyey aniga oo inta magaalana laga yarkaxeeyey caana ba- bax guuga naloo geeyey oonu laba casho ciyaar daawanay ayaan maalintii saddexaad ciyaartii wax ka jeediyey wixii ma garanayo laakiin inta aan caadi u garanayo xilliga en, en, ayaa maalin maalmaha ka mida maxamed xaashi dhamac gaariye uu xuskii cabdillaahi suldaan timacadana geeyey gelinkii dambe ayaan kasoo noqday aniga oo maxamed xaashi dhamac ku halqarsanayo leh mudane maxamed gaariye miisaan warkayga oo midhaha balqiime inay meel marayaan maamuus u eegiyeen macna yeelan karayaan maskaxdaada noo eeg ereyadaasaan kasii xasuustaa kabacdina tartana ayaan ka qayb galay tartanadii aakhir waan ku guuleystay ilaa kaalinta koowaad maxaan ku dhahday dugsiga faarax cumar ayaan ka tirsanaan jiray dabeedna dugsiga ayaan ardayda halkaa uga gebi jiray riwaayadaha samayn jiray barnaamijyada entertainment halkaas ay sugaantaydu kusoo baxday waa gartay waa hagaag haddaynu ka horeynaba sugaanta waynuu geli doonaa gabayada iyo maansooyinka kala duwan ee aad tirisay laakiin haddaynu dhinaca heesaha ku aynu ku horeyno heese dabacsanoo caana oo fanaaniin kala duwan oo la garanayaa qaadaan baad curisay islamarkaana dee bulshada aada u taqaano qaarkood haddaynu ka horeyno hees waxaa jirta anu aan idhaahdo waxay aada uga hadashaa waayaha nolosha islamarkaana ereyo cajiib ay ku jiraan ay ka mid tahay in wakhtigu cajiib yahay maxbuus ciilan baa garan qiimo cuudku leeyahay sabool caydha baa garan heestaasi haddaad nooga waranto taariikhdeeda iyo waxay ku timi heesta sida runtiiya waa hees ka sheekaynaysa waayaha nolosha waxay ku socotaa habka ay u taallo waxaa la yidhaha isbarbardhig waxay isbarbardhigaysaa nolosha in waktigu cajiib yahay maxbuus ciil qod dadka dibadda jooga aan xidhxidhnayni fursadaha ay haystaan iyo jaaniska ay haystaan iyo waktiga ay haystaan ma garan karaan laakiin jaaniskan iyo fursaddan waxaa garanaya ka xorriyaddii laga qaaday aan haysan marka ninka xidhan baa garanaya weliba aan waxu ku xidhan yahay garanayne ciilan ee dulmiga ku xidhan ninkaasaa garanaya waktigu faa'iidada uu leeyahay in waktigu caay maxbuus ciilan baa garan qiimaa cuudku leeyahay sabool caydha baa garan oo aan dee qadadiiba haynin oo markaas xabka ka qadayn lahaa sabool caydha baa caydha baa garan laxaad caafimaad qaba oo ad iminka ku ordayso oo dhan walba ugu ordayso waxaa garanaya isagana ninka maxaan ku dhahdaye dee laxaad kale ama curyaankaabaa garanaya laxaadkan caafimaad kale qofka ku ordayo oo dee uu ku tallaabsan lahaa maxaan ku dhaha laxaad caafimaad qaba curyaan haytiyaa garan caruur iyo dhalaan iyo caruurnimo duq ciroobay baa garanoo dhalinyaranimada ah waxaan oo aan iyo caruurnimada oon la dareemaynin waxa garanaya maanta dee ninka weynaada leya in yar kuu dib kuu celiyo waad kasoo faa'iidaysan waan gartay waa markuu markuu gaboobobu garaya waayo ismaaciil haddaan si kale ku weydiiyo heestan markaad curinaysay ama aad alabuuraysay maxaa kuu muuqday waayaha nolosha ma wax gaaroo aad aragtay baa jiray mise khibrad ahaan wixii aad usoo taagnayd iyo waxaa bulshada ku gadaaman unbaad ka gabayday ama aad ka heestay oo heestan ka tirisay wallahi walaal markaan runta idiin sheego bulshadu wax kale ayay moodaa waxay moodaa inaan in badan aada meel uga fikirayay maalin maalmaha ka mid a iyagu nin wadaadiintu noo yimid damca inuu nawaaniyo ninkaasoo soo yar istaagay oo nin tawliiqi ahaa ayaa intuu assalaamu calaykum masaajidkana idinka soo booqanay yidhi buu dabadeedna hadal yar nagu yidhi hadalkiisii yaraa ayaa fursadan aanu haysano iyo waktigan aynu haysano in ka xidhani garanayo ayuu hadalkiisii soo mariyey dabadeedna halkaa wacdigaa sheekhaasina wacdiyay baa dareenkayga taabtay dabadeedna halkaasaan ka hal abuuray heestaa midhaheeda waan gartay dabadeed markii aan halkaa ka abuureyn dhexda marinayo ayaa dabadeedna noloshaa kalema ka sheekeeyay noloshii jacaylka inaan ku daboqoltaan dhexda ka geliyo inainan leedahay adna camal haboon oo inaad tahay nin caaqila iyo hanad codkar oo raganimo ku caanbacay cindigaygan laabtay dadba kaa calmaday iyo nafku caashiqdaa garan nafku caashiqdaa garan marka iyadana waxay leedahay cid caasha kuu qaadunbaa iyadana waayahana garan karta ha ha ha waa hagaag waayo kaloo garashadooda u baahan waayo kala garashadoo u baahan bal waxaynu wada dhegaysan doonaa fanaanada kaltumbacada iyo weliba heestaasi ka hadlaysa waayaha nolosha
inuu wakhtigu cajib yahay maxbuus ciilan baa garan qiima cuud ku leeyahay sabool caydha baa garan wakhti inuu cajib yahay maxbuus ciilan baa garan qiima cuud ku leeyahay sabool caydha baa garan
wahagaag ismaaciil haddaynu ka soo gudubno heestaasi dabcan oo dee sharaxaadeeda aad bixisay waxay ka hadlaysay waayaheeda nolosha iyo weliba ereyadaasi aad kaga hadlaysay qeybaha kala duwan haddaynu dhinaca sheekooyinka ma dhinaca gabayada aynu ku nasanno waynu usoo noqon doona qaybta sheekooyinka iyadana waxaa jirta gabay aad kaga hadlaysay waxa la yidhaahdo qurumihii dhegdheer oo tusaale ahaan oo kale aad waayo dhacay iyo qiso dhacday aad kaga waramayso maxaa ayd qisadaasi haddaad nala wadaagto gabaygaasi waxa uu ku saabsanaa inan yar oo caruura oo walaal markaa tan gurigoodii laga qaatay tay oo la gugubay oo ma garanaysaa dabeedna inankaa yarbaa xaaladiisii laiga sheekeeyey gabaygaasoo ismaan lahaynba gabaygaa da uu soo qabanaya wuxuu garanayaa nin bugeyga aada u akristay baa tahay gabaygaasoo aan inankaa yar dabeedna ku xasuusinayay ayuu ahaa gabaygaa qurumihii dhegdheer runtii gabay aada u fog buu ahaa maxaan ku dhahdaay ereyada inankaa yare ayaan la wadaagayay waan gartay duruufta nololeed markaa waa sheeko aad ka damqatay oo ku Ka cutumi damqatay.
weydeen waayaha nolosha dhacaysa oo la arkayo ha ha waan gartay marka beyd iyo laba ma ka xasuusan karnaa haddii en kole dee wa- eh, sugaan waxoogaa ayaad kaga hadashay gabayga waa dheer yahay waayahaad kaga hadlaysay tuducyadiisa way dhaadheer yihiin haddaynu en, laba beyd ama saddex ka soo qabanno wax ma ka xasuusataa waxaa ka mid ahaa ereyadiisa adduunyadan qiyaamaha tagtay wada qalluucnaatay adduunyadan qabyaaladu gashay qolo shaqaynayso adduunyadan qubuuraha faqday qudatay iilkeeda ee sharaftay ku qaalibnayd ayar laga qaaday gumanida hagaagiyo samaha qoobad lagu ooday qaldanida habowga iyo xumaha qaali lagu qaali lagu sheegay qalinki iyo xilkiiyo talada qubaha loo dhiibay qabiil heegen loo wadayahay qarankii beenoobay ee qoombo qoom ka daray ee wada qalloocnaatay qabri iyo xabaal oloshay oo qiiqday lagu sheegay qadowgii degaankiiyo la shiday qalamkii hoos yaalay qarankiiyo geleydii baxday iyo ubaxii uu qaadhay qurumihii dhegdheer iyo ka hadhay qoomkii bahaloobay waa hagaag dhegaystayaal ismaaciil jihey aad buu mahadsan yahay haddaynu intaa kaga soo gudubno qaybtii koowaada waraysigan dabcan qaybo kale oo waraysiga ka mida waxaad ku maqli doontaan barnaamijyada soo socda ee cawayska washington kuwaasoo abwaanku kaga hadli doono qaar ka mida heesaha uu sameeyey iyo weliba suugaanta qoraallo uu ka sameeyey oo uu ka qoray guud ahaana barnaamijka cawayska washington intaasaan kusoo gebagabayn doonaa tan iyo tiinu barnaamijkan oo kale isugu iman doono waxaanu idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo